intii hadda wii gaar ahayd waxaanu ku daba jirnay gacan ku dhiigle xuseen ibraahim xuseen ibraahim ow yuusuf sheikh yuusuf oo dilay nin walaalkeen ah oo ku dilay meesha la yidhaahdo magacday aaggeeda qoriley aaggeedaas dhacdadaasoo daba joogtay dhacdooyinkii hore looga heshiiyey oo kharash badan iyo maskax badan iyo xoog badan iyo caqli badan oo ku baxay go-aan iyo tashina laga wada gaaray muddo badanna hadda yacni nabadgelyo waddanka ay ka jirtay sidaas ayuu wuxuu sameeyey ballanka bax in uu dilo nin walaalkiis ah oo heshiis iyo wanaag iyo nabad lagu kala tegay lana kala saxiixday soonkaas waa soonka gobolka nugaal annagu qeybta waxaanu joognaa mudug waxaa nala soo xiriiray barasaabka iyo taliyaha ciidanka booliiska barasaabkii waa kanoo waa nala joogaa dad badan baanu ninkaa u xirxiray etoobiya oo iyaduna xadkaas joogtay dad badan bay u xirxirtay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin annaga waana dhaafay waana naga baxsaday maamulka gobolada dhexe ama sunna wal jameeca ayaa ku guulaysatay in ay qabato gacan ku dhiiglihii labada maamul wada shaqayn ayay leeyihiin waa u mahad celinaynaa maamulka iyo saraakiishii keentay iyo madaxdii keentay iyo maamulkii guud ahaan yacni arintaas gacanta ku qabtay oo ku guulaystay sidoo kale guddoomiyaha gobolka nugaal asaguna arintaa daba joogay aada iyo aada buu ugu mahadsan yahay saraakiishii kale oo arintaa ka qeyb qaadatay soo qabashada yacni maxbuuskaas gacan ku dhiiglaha iyagana aada iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa haddana waxa weeye gacantaanu ku haynaa waana kala wareegnay taliyaha qeybta mudug gaarigiisu saaray maxbuuskii waanu haynaa insha allaahuna dee dowladda go-aan ka gaari doonta haddii alla idmo go-aankiisa ugu dambeynta ah dowladda puntland baa go-aankiisa ugu dambeynta gaari doonta waana lagu guulaystay waxaana ku wareejinayaa guddoomiyaha gobolka aada iyo aadna waa u mahadsantihiin intiina soo qabatay iyo intiina ka qayb qaadatay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu